Jarista dhirta ayaa ah mid aan u wanaagsanayn deegaanka iyo bulshada waxaana laga dhaxlaa dhibaatooyin ay ka mid yihiin nabaad guurka, roob la'aanta, iyo bilicda deegaanka oo isbedesha. Wasaaradda Deegaanka iyo Dalxiiska Jubbaland iyo Dowladda Hoose ee Degmada Kismaayo ayaa muddooyinkii dambe waday qorshayaal lagu doonayo in lagu joojiyo xaalufinta dhirta, sida in bulshada laga wacyigeliyo jarista dhirta iyo in dadka la fahansiiyo faa'iidooyinka dhirtu u leedahay bulshada iyo deegaanka, iyo weliba in tillaabo ku habboon laga qaadi karo ciddii ka waantoobi wayda goynta dhirta. Guddoomiyaha degmada Kismaayo Cumar Cabdulaahi Maxamed Faraweyne iyo Wasiirka Wasaaradda Deegaanka iyo Dalxiiska Jubbaland Caydiid Suleybaan Xaashi ayaa si wadajir ah uga hadlay dhibaatada ay leedahay dhirta oo la jaro, iyagoona sheegay in tillaabo sharci ah laga qaadi doono ciddii ka waantoobi wayda xaalufinta dhirta.
markaan dhegaysanay cabashadii dadka deegaanka iyo tala soo jeedintii odayaasha iyo bulshada meeshaan ku noolay waxaa la isla qaatay saddex qodob inay tahay lagama maarmaan in si deg deg wax loo qabto saddexdaas qodob oo ah gundhiga shaqada dowladnimada la raba in lagu fuliyo kow in la joojiyo ama la cirib tiro goofaynta dhulka la goofaynayo oo ka socda dad ganacsataa iyo dad deegaanka iyo qaybo badan ay lug ku leeyihiin taasoo looga dileeya in lacag laga raadiyo oo geedihii la jarayo in la joojiyo dhuxusha la jarayo isla markaana goodka dhuxusha lagu xabaalayo la neefiyo oo halkaa lagu burburiyo cid alla iyo ciddii labadaa fal ku lug yeelatana sharciga la horgeeyo oo ciidamo hay-adaha ammaanka iyo maamulada dowladda qaybaheeda kala duwani cidda ku shaqada leh shaqada ay fuliso in la joojiyo tuulooyinka sharci darrada ah oo aan ku salaysnayn nidaamka dawliga ah oo qabiil qabiilka iyo jifijifada intii loo dego nin waliba uu meeshuu rabaa iska degayo taasoo dowladnimada aan meel laga soo gelin isla mar ahaantaana go'aan laga gaaro dowl ah laga gaaro kuwa hadda meelaha hadda buushashka iyo yaryarka ee laga dhisay oo dowladdu isku radho sida dadku u wada degi karo cidda magacaada aan heli doonana waxaanu ballan qaadaynaa inaanu sharciga horgeyno qof walbana sharciga wuxuu au ku yeesho au ka qaadan doono intaas halkaa la isla gaarin waxaan rajaynayaa inaad ilaah u tabad keentaan hawshaa isaga noqotaan oo isaga baxdaan dhibaatada ugu badan waxaa lagu isku dilayayna waxay ahayd dagaal ka bilaabmay deegaankaas beleblaan degayaa iyo dhirtaan jaraya oo dhuxul baan ka samaysanaya anaa ka faa'iidaysanaya marka waxaa la rabaa wacyiga dadku inuu koro halkaa looga soo noqdo tallaabo dowladeed baa maanta la qaadayaa qof kasta oo hadalka iyagaa dhegaysta ama warbixintaa helaana inuu taxadarkiisana qaato sharciga dowladda la fuliyo wada noolaanshaha iyo bulshadu inay wada noolaatana la ogolaadaan doonaynaa